haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan faaqadada toddobaadka ah oo aanu ku soo qaadan doono afar iyo labaatan sano kadib aasaaskii puntland maxay tahay caqabada hortaagan in si buuxda uga hirgeli weydo doorasho qof iyo coda saddexda degmo ayaa saddex degmo ayaa ilaa iyo hadda laga hirgeliyey doorasho qof iyo coda islamarkaasna golo deegaan yeeshay iyadoo ay jiraan siyaasiyiin mar walba ka biyadiida hanaanka doorasho ee qof iyo cod ah in puntland laga hirgeliyo qoraal ka soo baxay madaxtooyada puntland shalay ayaa waxaa lagu sheegay in doorasho qof iyo cod ah oo maamulka puntland ka qaban doono soddon iyo toddoba degmo oo si buuxda shuruudaha iyo habraaca degmooyinka doorashadu ka dhacayso u buuxiyey faadimo yaasiin jaamac ayaa nooga soo dirtay faaqilada toddobaadka boosaaso
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan toddobaadkan ku eegi doonaa afar iyo labaatan sano kadib aas-aaskii puntland maxay tahay caqabadda hortaagan inay si buuxda uga hirgeli weydo doorasho qof iyo cod ah iyadoo axdigii ku-meelgaarka ahaa ee lagu dhisay maamulka puntland kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii lagu qeexay qodob dhigaya in muddo saddex sano gudahooda lagu diyaariyo nidaam doorasho oo qof iyo cod ah kaasoo aan weli si buuxda uga hirgelin deegaamada puntland hase yeeshee madaxweynaha shanaad ee puntland ee iminka talada haya siciid cabdulaahi deni ayaa markii ugu horraysay doorashooyin qof iyo cod ah ka hirgeliyey degmooyinka eyl qardho iyo ufayn iyadoo laga hirgeliyey dhismaha golayaashii deegaanka ee doorashada ku soo baxay hase yeeshee waxaa durbo bilowday siyaasiyiin ka biyadiidsan arrinkan horena u taageeray hannaanka xisbiyada si cadna u sheegay in xilligan puntland gudaheeda aysan ka suuroobayn in doorasho qof iyo cod ahi ay ka dhacdo halka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu sheegay in puntland ay ka gudbi doonto hannaanka qabiilka dhowaanna ay bilaabi doonaan hirgelinta doorashooyinka golaha deegaanka ee dhiman haddaba iminka ma rumoobi doontaa in puntland ay u gudubto nidaam doorasho oo qof iyo cod ah oo ay ku soo baxaan saddexdii xisbi ee u loolami lahaa xukunka puntland maxay tahay caqabadda hortaagan hannaanka doorashada qof iyo cod waxaa barnaamijka marti noogu ah siyaasi cabdi xirsi qarjab wasiirkii hore ee amniga puntland islamarkaasna xilal kala duwan ka soo qabtay puntland murwacaasho geella diiriye wasiirkii hore ee arrimaha haweenka iyo qoyska kana mid ahayd aas-aasayaashii puntland siyaasi cabdulaahi jaamac saalax wasiirkii hore ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland kana mid ahaa urur siyaasadeedyadii tartamayey ditooriso xaawo cali jaamac guddoomiyaha shabakadda uheelanayaasha danaha haweenka kana mid ah guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo arrimaha federaalka soomaaliya dhammaantiinba waan idiin mahadcelinayaa kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waa dhownahay kulligay waa dhownahay aad baa umahadsantaha su-aasha ugu horeysa waxaan hordhigayaa siyaasi cabdi xirsi qarjab wasiirkii hore ee amniga puntland wasiir maxay tahay caqabada hortaagan in puntland ay ka qabsoonto doorasho qof iyo coda dhammaan khiyaariinta saaxiibadaya oo rag iyo dumar bale oo isku jira halkan oo siyaasiyiinta xoogagaalka ah puntland asaaskeedii ilaa iyo iminkana xoogogaal u ah mar labaad iyo mar saddexaad baan salaamaya waxaana ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa weeye dadku waxay markay puntland dhisanayeen ay u jeedeen ay arkayeen xukun urursan ama gacan ku urursan ama gruub ku urursan wixii soomaaliya ay ku burbudhay oo soomaaliya magaceedii soomaalinimadii dhammayd oo ilaa iyo s w l iyo halganka loo galay burburiyey xukun guri meel ku urursan bu ahaa marka mar kastaba dadku waxay u fakerayeen xukun baahsan oo dadku ka wada qayb galo oo maaragtay aragtida dadka iyo maaragtay qof walba codkiisa iyo qof walba aragtidiisa meeluu ku galo uu helo dadkuna waxay wada leeyihiin ay maar walba ay usoo baxaan ayaa dimuqraadiyadda dadka ay uga guuxayso loo doonay dadkuna waxay kala qaadanayaan ururada markii maslaxadda halkaa lasoo dhigo dadka laga gado kay isleeyihiin waa ugu fiican yahay ama waa ugu wax sheegid fiican yahay ama dadku wuxuu ka gata wuxuu qabanayo haddana lagula xisaabtamayo le wixii shalay aad sheegtay ma qabat laakiin haddee wuxuu ayan ahayn halkaa ayan marayn oo uu iska yaha xukunka urursan oo gruubka ku urursan dee gruubkaas hadda siday ka yeelaan bay noqonaysaa dadkuna waa ku kala tegaya marka anuu dadka qabaan ahay haddana ururada qayb kamid ururadan anuu kamid ahay dadii ugu horreysay dadkii wax ka asaasay baan ahay fekerka ururada iyo dimuqraadiyada dadkii qabay baan ahay welina anuu dadka qabaan ahay marka maamuladiina soo maray kuwana waktigaa u masaabixi waayey kuwana waktiga intuu u masaabaxay bayeenba uga dhaqaaqin kuwana eeno meel dhaxay kaga bajantay xukuumadda hadda jidhaana bilowgii bay bilowday ilaa iyo saddex degmo ayaa hadda doo baalkii dimuqraadiyadii dowladihii hoose laga soo sameeyey dee bartankaaba lagaga jiraa doorashadii bartanka ayaa lagaga jiraa doorashooyinkii loo aadayey muqdisho loo aadayo xoogaa hakadka galay maahe brocesskii iyo tbeg iyo ururadii iyo kulli bartankaa lagaga jira maadaama marka bartanka lagaga jiro waxaa diidaya in la wado oo degmooyinka lasoo doorto oo maarata degmooyinka xuduudahooda iyo waxood iyo la diyaariyo waxaa diidaya dadka diidaya waxaan qabaa inay yihiin dad aan micnaha aan jeclaysnayn ama aan rabin midnimada iyo wadajirka ummadda reer puntland maadaama aynu ugu horeyna puntland inagu maamul aynaan hooyadii federaalkaan nahay hooyadii maamulka ugu horreeya bay nahay waa in laynu noqonaa hooyada ugu horeyso dimuqraadiyaddu ay ka dilacdo inay noqno dimuqraadiyad lagu soo baxo u gudbiyo wasiir cabdullaahi jaamac
walaal waxaan arkaa anigu markii u horeysa horta asaaskii puntland dastuur wacan baa jiray nidaam baa la sameeyey dabadeedna wixii waxaa loo bedelay customer tailors wax qofku isagu tasho maaragtay oo ninka madaxda markaa maamulka jooga suu doono u tasho ama suu doono wax u wado oo ninkaa madaxweyne wax walba ka yahay wadanka maxkamadii baan jirin baarlamaankii oo aan executive ahay oo waxqabad lahayn yani dhibaatooyin caynkaasaa jiray haddaan soo gaabiyo hadalkayga dowladda hadda jirtaa asaas fiican buu la yimi saciid cabdullaahi wuu bilaabay markuu bilaabay saddex degmaa la doortay oo ayl iyo qardho iyo meesha la yidhahdo fayna waa waxaad moodaa in lagaga guulaystay ama codkii uu doonayay uu ka waayay freeze baa laga dhigay waa la freeze gareeyey sanadka bacdi baa boorka laga jafoo yidhi saas iyo saas iyo saasaa wax loo kala helay oo tasdiiqdii la sadiqi lahaa maxkamaddu sadiqi lahayd baa lala dahay guddi doorasho oo dhexdhexaad ah ayaa shaqaynayay waxaa joogay goobjoogayaal eedayntaada maxaad caddayn u haysaa guddiga doorashadu waa government appointee dad u shaqeeya dowladda weeye guddi independent iyo xora baa loo baahanyahay oo lasoo xulo oo iyagu dadka kala saara haddii ay muran yimaado ama codod tirinta ha noqoto ama guusha ha noqoto ama inaan la daahin karin oo on the spot laya twenty four hours waa hebel baa guulaystay laakiin insaanada iskaga risoolaya saddex beri laba bilood hebel baa yidhi maaha midada kale borders waa inay jiraan waan kuu soo noqonayaa wasiir aansiiyo murwacasho geelle soo dhawo saaba waa mahadsan tahay walaalaha kale oo jaalkay oo ku jira doodana waa waa soo dhaweynayaa walaal horta aniga magacayga caasho geelaa la yidhaahdaa waxaan rabaa inaan isdari yeelo ama fisli ma ahi horena uma ahayn haddana ma ahi ma ahi dowladda uma shaqeeyo oo hadda wakiilu ma ahi mana ihi koox gaar ah oo mabaadi gaara wadatana wakiilka ma ahi waxa anigu aan cabdaya waxa waaye aragtidayda iyo siday ila tahay aniga waxaan qabaa laba aragti oo iska soo horjeeda ayaa hadda ifurta labadaas aragtina waxa waaye mid waa aragti rabitaan ku salaysan laakiin caqabado laga gudbi kara ay jiraan aragtina waa weeye aragti diidmo ku salaysan iyo dan gaara ku salaysan aragtida ku salaysan ee rabitaanka waa midaas hadda muxuu ahaa wasiir qarjabna sheegay oo ah dadku in ay rabaan in ay matalaad dhaba yeeshaan in ay iyagu madaxdooda soo doortaan in ay muxuu ahaaye dantooda ka dhex arkaan muxuua gacantooda ka dhex arkaan laakiin ay dareemayaan inay jiraan caqabado caqabadahaas waxaa kamid ah dugsaay la-aan baa jira dadku dadku waxay u baahan yihiin inta saaca loo suuro ayageliyo tasbiyadu waxa ay yihiin iyo kaalimahooda la baro waxaa jira dugsaay la-aan baa jirta oo dadku waxaysan aada u kala aqoon tasbiyada laftirkooda iyo waxyaabahaas ay yihiin midda saddexaad waxa weeye diyaargarowgii diyaargarowgaas oo wax badanna diyaarsan yihiin oo aan masalan hadda qalabkii wax lagu waxayn lahaa dadkii puntland caawimi lahaa oo niyad u haya marka taas waa dadka rabitaanka ama waxaan kamid ahay dadkaas rabitaanka qaba sababto waxaan ogaa xilligii puntland la asaasayey in ay muxuu ahaaye dadku saddex sano kabacdi rabeen ay dareeraan doorasho ay suurto geli weyday in puntland lagu dhisay xal aan lagu dhisin xaq oo ay jiraan dad badan oo soomaaliyeed oo reer puntland oo matalaad haysan oo dantooda ka dhex arki lahaa haddii si gaara laysku daneeyo laysku doorto midda labaad muxuu ahay haddii caqabadahaas laga gudbo oo xataa ay kamid tahay maxkamadan dastuuriga waxaasoo dhan waxay ku imaan karaan soomaalida waxay tiraahdaa marka ceelay heshiista dastuurig bay agtaa haddii marka la sameeyo wacyigelin badan la sameeyo dadka muxuu ahay iftihamka laga dhaadhiciyo muxuu isku dayj la noqdo maxkamada dastuuriga laftirkooda waxyaabaha ay qabato waa la yaqaanaa maxkamada sarafidnoo lagu dara ayaa waxay noqon karaan maxkamada dastuuriga wax oo dhan lagu heshiiyo waaye marka an waxaan qabaa rabitaanka dadka raba ayaa laakiin caqabadahaas welwel ka qaba caqabadahaasuna waxa weeye hal sano dhan baa hartay haddii sanadkaas marka isku dayj inta la noqdo horey loo socdo anu waxaan qabi karaa inaan xoogaa hore u socon karno hadday meel nooga istaagto xataa meeshaas ee nooga istaagto lagu joojiyo ciddii kale markaas timaada qaabka ay ku imaanayaan oo laga sii wado midda labaad oo dadka qaarkood ay qabaan waxa waaye waa diidmada dantale diidmada dantale dadku waxay ka fiirinayaan dhinaca dowladeed dowladda iskuma da-man yihiin dad waxay ka fiirinayaan inaan dantooda meesha aysa ka muuqan dad waxay ka fiirinayaan in muxuu ahaayey dadka iyagu ay muxuuha la socdaan aysan rabinin marka aniga waxaan qabaa isbebedelkaas qaybta dambe waxa waa dadka isbebedelka badan waayo oo hadda markay dantooda arkaan meeshay muxuaha dantooda ka arkaan ka shaqeynaya marka aniga waxaan qabaa in caqabadahaas yaryar oo dadka rabitaankooda dimuqraadiyadda raba in laga shaqeeyo meel loosoo wada istaago la isfahmo muxuu ahaaye horena loo socdo intii inta la yihahdo waa la joojinaa dadka meejab inta kuwada dhaco hadhowtana meel loo dhaqaaqa la aqoon waayo lahaa ciddii xataa gacanna siin lahayd meejab iyo ku dhici lahayd maanta alxamdulilah saddex madaxweyne midba meel yar ay soo gaarsiiyeen iyo dowladdan cusub meeshay soo gaarsiisay hadda rabitaan badanaa jira qalabkii baa yaala waxyaala badan baa yaala
waa mahadsan tahay murwacasho geelle doctore saxaawa calijamac maxaad ku dareysaa qodobka caqabada a maxaa hortaagan in doorasho qof iyo cod ee puntland ka dhacdo waxay ila tahay wadciga la joogo baa keenaya nidaamka qabaliga ah oo ina ku xididaystay oo lafaha ina ka galay oo nin waliba uu yani isleeyahay amase dadka qaar ay isleeyihiin dantaada ayay ka hor imanaysaa haddii waxa kale lagu dhaqaaqo waa waa waa koow waa qodobka koowaad waa qabyaalada oo ina ku xididaysatay aqoon la-aanta bulshada oo aan aqoonin nidaamkan dimuqraadiyadda iyo iyo doorashooyinka qof iyo codka ah dadku ma yaqaano taasoo u baahan in wakti badan la geliyo oo dadka horta bal wax la baro iyo danaysi gaarihina waa jiraa oo dadku nin waliba waxbuu iska ka dhex fiirinayaa arrinta sida hadda wa wax yihiin armaad wax weydaa armaa danahaaga ay ka hor timaadaa dimuqraadiyaddu oo ama lagaa bataa ama lagaa cod bataa ama lagaa wax lagaa bursadaa taasuna way jirtaa oo dhibaatadaas waa dhibaato taagan waxay ila tahay markaa in yani ifafaalaha hadda muuqda iyo dadaalka la sameeyey oo ama dawladda hadda jirta ha noqoto ama kuwii ka horreeyaba ha noqdaane yacni dadaal baa la sameeyey waxbaa lasoo dhaqaajiyey haddee haddii halkaa dib looga noqdo oo la yidhaahdo misna halkii hore halagu ha lagu noqdo waa waxa weeye jugjug meeshaada joog faa'iidana ma laha anigu waxaan qabaa iyadoo caqabadahaasu jiraan oo ay u baahan tahay in si aan deg deg iyo iyo iskula soo bood lahayn wax loo furdaaniyo oo wax loo wado ayaan qabaa lamana lamana dhayalsan karo wixii lasoo qabtay oo hadda meel baa wax lasoo gaarsiiyey in halkaa laga sii anbi qaado way way ku fiican tahay baan qabaa qofkii yani dantiisa ka arki waayey oo hadda diidaya oo le waxaas lama qaban karo dee isaga iyo dantiisa isagaa isog iyagaa isog laakiin waxaan qabaa aniga intaa tallaabadaa la qaaday waa tallaabo dhiiri gelinaysa in halkaa laga sii wadana waan qabaa ama dawladda hadda jirta ha noqoto ama mid ka dambaysa ha noqotee in maaragtay lagu dhiirado arrintaas sababta waxa weeye haddaan arrintaa la dhaqaajin oo laga sii dhaqaajin halkaa weligeen waxaynu ahaanaynaa dad ku dambeeya dhibaato iyo qabyaalad iyo maxaan ku idhaahdaa minjeclays iyo wax daran oo dhan anigu saasaan qaba cabdullaahi jaamac kalsooni intee leeg ayaa lagu qabi karaa in puntland ay ka dhacdo doorasho xalaal ah oo ay ku wada qanci karaan ururada u tartamaya hogaanka puntland markii walaal sharci sharci loo sameeyo lagu kala baxo oo ay jiraaniin shuruudaha doorashooyinka lagu galo oo ay joogaaniin wixii laisku qabto lala aadayo constitutional court ama ay jirto supreme court independent oo aan cidi soo magacaabin labada labada gole soo magacaabin ama sidii ugu shaqayn jirtay maxkamadda sare oo sharciya loo sameeyo oo iyagu aanay bias ahayn waa la gaari karaa teeda kaleeto puntland waxyaaba caqabada hortaagnaa doorashada madaxadii soo martay bay ahaayeen ee shacabka ma ahayn shacabka waa diyaar heegab uu ahaa laakiin nin waliba markay ama sanad u hadho ama lix bilood u hadho buu yidhahdaa wax maaweelo lagaga dhigtaa bay ahayd aan daacad laga ahayn hadda lafteeda tii oo kale u muuqataa siciid intuu bilaabay oo dadkoo dhan u heelaanaayeen buu joojiyey madaxweyneha hadda joogaa dabeedna marka hadda sanad u hadhay buu leeyahay inaynu samayno xisbiyo kaleeto shaqooyin badan laakiin laakiin laakiin cabdullaahi aan kaa dhex cabdullaahi aan kaa dhex galay boqolkii maalmood oo u horreeyey baa xukuumadda siciid cabdullaahi deni ay soo bandhigtay xisbiyada iyo guddina ay ku magacowday
walaal sax bay ahayd si wacan bay u socotay laakiin hakad baa galay hakad kaa galay waxaa keen wuxuu keenay events kale oo waxyaaba kale oo dhacdooyin kale oo dhacay baa jiray kuwaas hakad bay geliyeen hadalkii siciid uu ku bilaabay sax buu ahaa laakiin gadaal sax kama uusan ahayn aan siiyo caasho geelle
marka aniga midda keliya oo ii muuqato waxa waaye puntland sidee ayay niyad niyadda shacabkeeda iyo horumarkeedu sideeba usii socon karaa aniga sida usii socon karaa keliya waxa waaye dadka cuqdada ka qaba inaysan matalaad haysan inay matalaad helaan dadka muxuu ahaaye niyadda u haya inay puntland ay hore u socoto inay hore usii socoto aniga musawirka ii muuqda waxa waaye in aan wakti la lumin in hore loo socdo in hadday istaagto xataa macnaheedu ma aha hadday istaagto madaxweyneha ku darsanaya aniga ilama muuqato puntland wakti bay leedahay way kusoo caanamaashay mar baa korars yimid markaa dagaal baa ka dhacay dad baa ku dhintay dadku dhibaatada way dareensan yihiin aniga waxaan qabaa muddo korarsi madaxa iigama jiro aniga waxaa madaxa iiga jira waxa waaye meesha la gaari karo in la aado in la dadaalo isbeej la noqdo dadka puntland ka wada shaqeeyaan qof kasta dantiisa shaksiga xagga dhigo dantakood ku fakaro marka marka la marayo muxuahay aan cabaar hore u soconno macnaheedu ma ahan haddii aan la horumarsan la kororsan dimuqraadiyadda waa istaagaysaa ma aha iyadoo halkaas joogta ayaa buundo la saaraya madaxweynihii kale oo yimaada qaabku doon ha ku yimaado heshiis baa wax walba lagu yimaada qaabka reer puntland ku heshiiyaan marka uu ku yimaado madaxweynuhu saasaa laga sii waday haddaan labaatan degmo gaarno haddaan toban gaarno haddaan shan iyo toban gaarno maanta saddexda noo samaysano waa ka duwan yihin kuwa inta madaxweynuhu wareegto qoro la kala diro waa ka duwan yihin waa shacab baa doortay matalaad bay ku joogaan niyad wanaagsan bay ku joogaan sida ay ku yimaadeen waa ogyihin marka aniga waxaan qabaa in horey loo sameeyo waxaan qabaa dadka reer puntland inaysan welwelin oo ka welwelin horey degmooyinka waa la yaqaanaa degmo kastana waxa weeyaan keliya waxay ku xiran tahay inuu dadkan ka fahmo yidhaahdaan degmahada intaas haddii shalay la kala jebshay degmadaas intaasa u go-o degmadaasna intaasa u hadhay tirakoorka waa la samayn karaa qalabna waa yaalaa iyo wax ku filan oo lagu bilaabo marka inaa la niyad jabin baanu qabaa puntlandna doorasha ka dhici karto annaga aan u danaynayn hebel ma rabo iyo hebel baa gaabinaya annaga hebel imaha muuqdo aniga puntland baa hortaalla assalaamu calaykum dood baan ka qabaa walaal iga raalli ha faadmo puntland asaaskeedii iyo maanta meeshay marayso wax badan baa isbedelay dastuuriyan dastuurkii in dib loogu noqdo oo la soxo horta isaga miyaana inteenan doorasho iyo waxba la aadin waayo sool iyo sanaag iyo cayn in dib loo eego xaaladooda miyaanay ahayn xildhibaanada ka imanaya waxay noqon doonaan in laga wada hadlo lagu heshiiyo mawaanay ahayn waxaan isleeyahay waxa waaye wax walba waxay ku imaan karaa wadahadal shalana waxay lagu dhameeyey puntland anaga ilaa saaskeedii baan joognay shalay waxay lagu dhameeyey waxay ahayd walaal iyo muxuu ahaaye iyo sidaan hala yeel xal bay ahayd waxaa laga yaabaa dad aan hal xildhibaana lahayn inay xildhibaano badan leeyihiin waxaa jira kuwo mudnaa in la siiyo inaansan waxba helinin marka waxaa loo baahaya waxa waaye inay dad wada fariistaan inay ka wada tashadaan inay maxaa doodo badan dhacaan in maxaa waxaa la jiijiido laakiin labay ku kala imanaysaa diidmo qayahan iyo iyo aan wax toosino caqabadaha in laga hor yimaadee dabaan wakti baan haysanaa dad aqoon lebaa jooga dal iyo dibadda puntland dadkii soomaaliya dhidibada u aaqiyaa jooga ani waxaan qabaa tabashada inti iska dayno inaan hore u soconno aanu ka doodno mid wax walba oo khaldanna sidii aan ku hagaajin karno inaan ka doodnaan qabaa aanu hore soconno qalbiga iga sida waxaana aaminsanahay keliya puntland ku horumari karta inay tahay wasiir hore cabdi xirsi ma muuqataa in siyaasiyiinta maamulka iyo shacabkuba ay u bislaadeen in laga dhabayo in puntland laga hirgeliyo hanaanka dimuqraadiyadda ee arrinta ah dimuqraadiyadda cudurdaarka ee hadda uu saaxiibkay uu samaynayo ama leeyahay cudurdaar ka dhigaya ma waxay noqonaysaa puntland meeshay labaatan iyo afar sano ka hor taagnay ha taagnaato ma waxay noqonaysaa in mar walba laysku canaanto laysku maago oo suuqa ama ama miidiyaha ku jidhaan ay ku jidho dad bay xagbad u tahay puntland markii dimuqraadiyad la dabco in la aado la yidhaha wafur la aadana dadka qaarkood ay odhanayaan soomaalida dad bay xagbad u tahay misna inay iyagu cilada ugu horeysa ay yeeshaan horta dadka inay puntland xagbad ahayn oo puntland dadka u dhaxayso oo ummadda codkeeda wax ku hesho oo ummadda deegaankeeda wax ku hesho oo ay puntland horey u socoto oo dimuqraadiyad ay aado yaa diidaya hala fiiriyo horta bal wax diiday ee qodobka kale qodobka kale waxa weeye hadda saaxiibkay wasiirkeena wuxuu yidhi gobollada maqan gobollada maqan oo puntland dastuuriyan ugu qoran waa maqanyihii dimuqraadiyaddu aan la aadin miyay kusoo noqonaya mise iyadoo dimuqraadiyad la aaday markii loo fakeray sidii lagu soo celin lahay iyo tala wadaagii iyo wadajirkii iyo wixii lagu heshiiyey iyo sharigay ahayd iyadoo laga midaysanya baa lagu soo celin karaya mise dimuqraadiyad la diida bay kusoo noqonayaan iyaguna kusoo noqon mayaane waxay kusoo noqonayaan wadatashi iyo wadajir iyo sidii lagu soo celin lahaa oo lagu dooni lahaa iyadoo dimuqraadiyadin la waday dadku inuu meel fadhiyo inuu horey u socdaa laga rabaa meel ma fadhiyi karno ma oran karno wax fadaraa la yidhahdana ma jirayo sidiisa federaalka aad maqlaysid maxaa federaa lagu yahay federaal waxaa lagu yahay innaga laftigeennu markii aynu horey u dhaqaano dimuqraadiyad samayno ayaa wax federaal la yidhaahdaa gadmi karaan ama imaan karaan laakiin haddaadanba adigu meeshii kuuga horeysay afar iyo labaatan saac ka hor aadan ka dhaqaaqin cid kaleoo soomaaliyana ma dhaqaaqayso marka haddaynaan maanta dimuqraadiyad iyo horumar ayna horey ugu sii dhaqaaqin dib baynu u noqonaynaa qofku ma uu suurtagelayso xilli laysku nacay baynu maraynaa lixdan iyo lix lasoo saxiixo dadku isku naco qabiilaadku isku nacaan isimadii sharafta badnaa sharaftoodii wax lagu gaarsiiyo nabadoonnadii sharafta badnaa sharaftoodii wax lagu gaarsiiyo sababta orod soo saxiixi baan leeyahay markii qolkaa galana toban baa daaqadaha uga soo dhaxaysa intaasoo wiil oo ilmaadeera oo waxbaratay ama wax garanaysa baa cadaaladdarra halkaa uga dhacaysa laakiin haddii dimuqraadiya jiro labada wiil labada wiil oo walaalaha ninba urur buu gelaya ninba xisbi buu gelaya ninba xibsi buu ka soo baxaya midnimadii iyo wadajirkii ummadda soomaaliyeed ama puntland baa halkaa ka bilaabanaya wax la wada leeyaa soo baxaya wax la wada ilaashanayaa soo baxaya laakiinse arrintii ay guruubka oo gacan wax kooba gacantooda ku jitay oo soomaaliya ku burbudhay innagaa ku burburayna haddaynaan ka guurno meeshii yaan laga dhaqaaqi waxaan arkaa inay tahay guri qaniin leh oo aan laga kacayn oo aakhirka laysku laynayo oo ummaddu ku kala jabayso oo laysku nacay oo lagu daalay oo aan dadka waxgaradka ka gadnayn bay noqotay hadda ururada waadi dhaweeyi jiraan ururadan ka dhinayn siyaasiyiinta ururaday ku wadi kala jireen tartan bay ku jiraan nin walba meeshiisu ku qaraxsay fekerkiisuu dadka ka gadaya tuulooyinkiiu maraya cidiisma haysato siyaasiyiintii o dhan baa rag iyo dumarba ku jira war dadku ururada iyo ha kala gala siyaasiyiintu dadkii waa bartay waa batay waxbuu bartay ma taagnaan karo nin saxiixii iyo gruub saxiixo dadku meel cidlaa uma ogan karaa waana ku dhinteen waana isku naceen inay isku dilaan bahda keliya
doctore saxaawo cali jaamac aansiiyo bal aragtideeda ku wajahan in la heli karo doorasho xalaala oo dadku ay xisbiyadoo dhan ku wada qanci karaa saadu waxa weeye soomaalidu waxay ku maahamaahadaa ma tallaabaa la socdaa mise taagtaadaa la socdaa ma fahamti waxaan ula jeedaa puntland waxaan qabaa tallaabo inayan tiigsanay inay taagteeda intay hadba gaari karto ay socodsiiso dimuqraadiyadda hadba intii la gaari karo ma aha in gobollada maqan iyo kuwa maxaan ku idhahdaa aan weli la gaarin iyo kulli waxaasoo dhan mar lama soo koobi karo awooddeenna imkaaniyaadka aynu haysano sida aynu nahay taaka taaka lama guuri karee tallaabo intii la intii awooddaadu la-eg tahay baa la guuraa aansiiyo aansiiyo wasiir cabdullaahi walaal aad baa umahadsan tahay faadimo inta inaan election qaadin oo inaan doorasho gelin inaan wax inaanu samayno conference ka kooban gobolada iyo waxgaradka ummadda oo debate la sameeyo oo guidelines doorasho dariiqii loo geli lahaa sidii loo geli lahaa oo mashaakilada ummadda ka hor iman kara sidii loo xalin lahaa maalum daraasad shaamila baa loo baahan yahay laakiin saddex magac oo xisbi inta la samaysto in la yidhaahdo xisbi hebel baa gelaya waxa weeye waxyeelay inoo noqonaysaa xal inooma noqonayso waa inay jiraan guidelines waa inay jiraan guddi doorasho oo neutral oo dhexdhexaada waa inay qeexan tahay oo cad tahay waad aragtay tii maraykanku intaasoo sano jirtay baa muran ka yimi iyo buuqa ka yimi marka liawalu shardi akhiru nuur baa layii wixii lagu heshiiyo waa wax lagu heshiiyey isagana soconaye haddii gobollada maqan wixii laga yeeli lahaa kuwa jooga sidii ay doorashada u geli lahaayeen kuwa aan xuduudaa lahayn sidii xuduudaa loogu samayn laha yani loo shaqa badan badan badan baa utaalo oo loo baahan yahay in dadku laga dibeyt garayo go-aan laga gaaro laakiin nin dimuqraadiyadda diidane ma jiro dimuqraadiya waa wax loo baahan yahay waa macaan iyo khalaad meel ku wada yaal nina waa guulaysanaya nina waa dhusgaraynaya waana caadi laakiin waxa weeye waxaa la sameynaya waa in sharci lagu sameeyaa faadumoy horta arrintan matalan hadda xuduudaha oo kale innaga dowladihiina soo maray dowladdii kacaanka ahayd iyo dowladdii lixdankii nidaamka xuduudaha waa nidaam qoran oo gogolahaad ka heleysaa sideeda degmooyin waa la badin karaa degmooyinku sideeda xuduudahoodu caalamkana waa waaba international arintaasu arrin maaragtay qaldan maaha degmooyinka innaga wik inoogu dambeeyo dowladdii inoogu dhacday boqol ilaa sagaashan baa ugu yaraa xuduuddo xuduuddooduna kala bartan ka yahay haddaynu degmooyinkii badino gobolladii badino degmooyinkii badinayna dee laba nidaam baa jiro midna waa midii hore degmooyinkii hore aynu lahayn intay ahayd midna waa intaynu badinay haddaynu kuwii hore la arko xuduuddoodu way iska caddahay iyaga oo waa wax la yaqaan oo waxan deer xuduudayn u baahan maaha waxaynu ku darnay ama lagu daray ama gobol haatee ama degmo haateena laba degmo hadday soddon kilomitr isu jiraan xuduudeedu waxa weeye waa shan iyo toban iyo shan iyo toban kala bartanka weeye degmo warda tuulay u baahan tahay ay cashuur ka qaadato oo iyadu wax lagu daaco oo dhibaato badan le maba haba sideeda lixdankii dowladihii ahaa xuduudaha magaalooyinku ay isu jireen laba boqol bay ahay maxamed sidaad bareena sagaashan ilaa boqol iyo toban buu kaga tegay degmooyinka isu jira innagu haddaan badinayna iyagana xuduuddoodu wax maaragtay mid aada usii badan ma noqon karno dadku waa inuu dha dadkii waxbuu bartay siyaasiyiintii way barteen waagay koobnaayeen maaha dadkii waa soo batay lama dhoomnaan karo albaab laakiin dadku waa inay helaan meelo ay ku nafisaan aragtidooda ku muujiyaan labada wiil ama gabadha iyo wiilka walaalaha laba xisbi waa inay ku kala jiraan kusoo kala baxaan dadku codkiisa waa inuu gato qabyaaladiibaa halkaa ku baaba'aysa oo ku dhimanaysa oo aragti baa la isku raacaya marka anigu waxaan qabaa dhibaatada sida wax loo adkeynay waxa inaga dhiman waa sax siduu sheegay waa sax wixii inaga dhiman waa laga doodayaa dee waxa weeye waa in la sameeyo wax kastoo inaga dhiman oo dimuqraadiyadda ku hirgeli kadho cidda markaa xilka haysa oo mandate-ka haysata waa in loogu loola tago oo la yidhaahdo sida tan baa annaga hawsheedu ku dhammaanaysaaye waa inaad dhamaysido waa in lala tashado oo tala wadaagay ka noqoto wax meel isaga go-an oo qof albaab u xiran ma qaba inay tahay hadday tii beeg tahay hadday tahay ar- wasaaradaha shaqada leh hadday tahay madaxweynaha waxaasoo dhan tala aan wadaagno weeye oo inagoo dhan inaga dhexaysa saynu u dhaqaaqi lahayn dadkeena midnimadiisa wadajirkiisa horumarkiisa soomaali ku dayasho inaynu inagu example u noqono saynu shalay example-ka ugu ahayn maamulka gabagabadii barnaamijka waxaan ka dhiganaynaa qodobka kala soo jeedin aan siiyo wasiir cabdullaahi
walaal kulligay waxaad moodaa is- isku si baan wax u wadnaa walow aragtidayadu ay meela ku kala duwan tahay puntland isbedel inay hesho waa waa lagama maarmaan laakiin wixii ay ku jirtay wax ka fiican inay hesho waa muhiima taasna waxay ku iman kartaa iyadoo la doodo oo laga wada hadlo aanu go-aanka kama dhamaystahay qof gacanta ku jirin wixii brainstorming inta la sameeyo maskaxa isu yimaadaanin la munaaqashooda wax walba sida ugu fiican markaa inta la qorto lagu dhaqaaqo anigu baan soo jeedin lahaa failure horle weye waa mahadsan tahay murwaca shageelle soo gabagabayso faawa waa mahadsan tahay horta mid waxaan rabaa dadka dhinaan wada xasuusino shalay markaan dowladda soomaaliya aanu lahayn federaal baa rabnaa oo waa ka guuraynaa ujeedkayga ma ahayn macnaha in halka magaalooyinka waaweyn keliya ay dhismaan magaalooyinka waaweyn keliya la joogo ujeedku wuxuu ahaa adeegii baa naga fogaaday waxaan rabnaa dadka ugu dambeeya inay marka adeeg gaaraan siday ku gaari karaanna waxaa waye qolo walba in kalsooni loo siiyo inay isdoortaan waxaa weeye anu waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay wadatashi wadatashigu markasta waa wax ugu wanaagsan xilliga koobaad waxay tiraahdaa dhayda dhan koortaa kuu soo dhacday waxa aad tagaysid iyo meesha aad midnimada ka filaysid wuxuu soo bixi karaa waxa marka dadku wada hadlaan waxaan dowladda iyo gaar ahaan madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudahada aan kula talinayaa waxa weeye ugu yaraan bil walba inay dhacdo ee, muxuu ahaaye ee, barnaamij ballaaran oo dadka ku wada hadlo oo cilada meesha jidho looga hadlo oo meesha wax ka khaldan yihiin lagu saxo oo bil walba dhaca oo aan maxaa talooyinka dadkan aruurin taasaan way aaminsannahay inaan hore u soconaan aaminsannahay inaan geedi nadiifa guurnadaan aaminsannahay inaan iska saarno caqliga nagu jiro oo ah waxbaa la kororsanayaana baan aaminsanahay sababtoo ah dadku kalada ay ku goostaan bay masaa ku dhacaysaa wax walba wasiir cabdi xirsi waxay tahay kala soo jeedintaada
aniga tala soo jeedinteeda waxa weeye dadka reer puntland meel kastoy joogaan waa salaamaya waxaana leeyahay waa soo halganteen waxbaa soo qabsateen dowlad baa dhisateen doorashooyin baa samaysateen soomaaliya example baa u tiinay ciidamaha misoomayda lama joogaan sidaynu dimuqraadiyad ugu dareeri lahayd oo xisbiyada u kala geli lahayd oo cid walba ay dadka wax uga gadan lahayd aynoogu soo bixi lahayd oo aan dalkeena u difaacan lahayn oo aynu horey ugu dhaqaaqi lahayd oo soomaaliya example aynu ugu noqon lahayn dimuqraadiyad iyo in la isdoorto inay dhici kadho oo laynoogu raaci lahaa si aynu uga baxno dowladda federaalka four point five ay ku taaganta oo laga bixi la'yahay iyaguna ay uga baxaan oo inagu example aynu u noqono doorase xaawo cali jaamac maxay tahay kelmadaada ugu dambaysa ee ku wajahan kala soo jeedinta wallahi faadimo w- horta wixii la jeedin lahaay oo dhan waa la jeediyey marka waxaan leeyahay yaan la biqin yaan mashkilad lagu abuurin yaan madmadow loo yeelin waa in dimuqraadiyadda laysu taagaa caasho dee la bedigay ahaa in la tashado oo la- dadka laysugu yeero oo la wa- kala wadaag la noqdo oo dadku fikirka ay wadaagaanna aad baan u taageeraya aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe nabadgelyo